hay-adda daryeelka bulshada ee calmo community welfare oo ka mid ah hay-adaha ka howlgala gudaha dalka ayaa caruur shan boqol gaaraysa oo isugu jirto agoomo iyo kuwo danyara laga soo kala xulay kaamamka barakacayaasha ee ku yaala gudaha magaalada kismaayo iyo duleedkeeda u qaybisay dharciida ciise aadan fartaag oo ka mid a xubnaha hay-adda calmo ayaa ka warbixiyey mashruuca ciisiinta ay ku daafureen shan boqol oo caruura hay-adda kaalmo oo ah hay-ad ka shaqaysa arrimaha bulshada iyo ololeynta dadka danyarta ah xaqiiqdii daal badan kadib muddo dheer oo aan wadnay dadaal aan ugu jirnay inaan ciidsiino shan boqol oo dad danyar ah weliba carruur aanan haysan ciid iskugu jiray danyar iyo kuwo agoommo ah baa muddo kadib maanta waxaa inoo suurta gashay inaan ciyaalkii ciidsiinno waxaan joognaa hool ka mid a hoolalka hoteellada magaalada kismaayo maanta waxaa jooga ciyaalkii muddo dhan waxaan ku jirnay dhar soo geditaankii iyo dharkii inaan xirxirno da'dii inaan ku beesgarayno alxamdulilah maanta aad baan u faraxsannahay dadaal dheer kadib maanta waxay noo suurta gashay shan boqoloo carruura inaan iskugu keenno hool iyadoo ay aad u adkayd haddana aan ka soo qaadayna kaamamkoodii ilaahay wuxuu noo suurageliyey inaan hoolka keenno dharkoodii aan ku wareejinno iyagoo faraxsan maanta inala faraxsan yihiin annaguna aan dareemayna farxadda shalay aan dareemayna mid ka badan qof walboo muxsin ahoo wax la soo baxayna waxaan leenahay ilaahay meeshaa ka soo bixisay wax ka qayr badan ha kuugu bedelo dhanka kale wasiirka wasaaradda haweenka jubbaland marwe cadar ismaaciil juraati ayaa u mahadcelisay ummadda soomaaliyeed ee muxsiniinta ee carruurtaasi ka farxiyey hay-adda kaalmana u soo marsiiyey dharkaasi ciidda waxaan maanta u taagannahay waxa weeye waa maalin farxad leh oo ah in aan maanta maanta iidsiinayno carruurta agoonta ah iyo danyarta degmada kismaayo intii laga gaari karay oo noqotay shan boqol oo carruur ah oo agoon iyo danyar iskugu jirta iyo kuwo waalidiintooda ay xanuunsan yihiin oonan awoodin inay eedsiiyaan waxaan aad ugu mahadcelinayaa ummadda soomaaliyeed ka qayb qaadatay barnaamijkan inay ku sadaqaystaan carruurtan agoonta ah ee walaalaheenna ah ee aabbayaashooda ay dhinteen ama ay aabbayaashood xanuunsan yihiin oo awoodda ay u lahayn inay carruurta iidsiiyaan farxad bay noo tahay ka wasaarad ahaan si kastaba ahaatee carruurta dharka ciidda loo qeybiyey ee hay-adda kaalmo ay u qaybisay ayaa da'dooda waxay u dhexaysay shan iyo toban ilaa saddex sana jir kuwaas oo looga faa'iideeyey mashruuca ciidsiinta carruurta ee hay-adda kaalmo